Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa daahfurtay mashruuca taakuleynta iyo afurinta bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo maanta raashin kala duwan ay gaarsiisay xarunta lagu daweeyo dadka dhimirka laata Toor-Xabeeb oo ku taala degmada Dharkinley ee magaalada Muqdisho. Deeqda raashinka ayaa ka koobnayd bur, bariis, baasto, timir iyo caano. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation, Cabdulaahi Nuur Cusmaan, ayaa ka warbixiyay deeqdan.
waxaan joognaa xarunta dhimirka ee doctor xabeeb ee degmada darkeynley annaga oo maanta halkan ka daafurayna mashruuca ramadaanka ee hormuud salaam foundation ay sanad kasta bisha ramadaan ay gargaar ku gaarsiin jirtay qaybaha kala duwan ee nugul ee bulshadeenna sanadkan laba kun labaatan iyo shan waxaan ka daafuraynaa barnaamijka xarunta doctor xabeeb ee dhimirka dadka xaruntan oo ay ku jiraan afar boqol saddex iyo toban qof oo siddeetan iyo sagaal ka mida ay yihiin dumar inta kalena ay yihiin rag sanadka hore markaan imaanaynay xaruntan dadka ku jira waxay ahaayeen nus tirada hadda ku jirta taasuu macnaheed uu yahay in dadka dhimirka ka xanuunsan ee soo galay xaruntan ay labalaabmeen maadaama bishii barakeysneed ee ramadaan ay maanta tahay kow waxaan ugu baaqayaa in la badiyo sadaqada iyo caawinta iyo garabgalka inta u baahan in in la caawiyo Maamulaha xarunta dhimirka degmada Dharkeyle Toor-Xabeeb ayaa ka mahadceliyay deeqda.
sida aad arkaysaan deeq deeq raashin ah oo runtii tiro badan qiimo badan oo bariis leh bur leh sokor leh saliid leh ayaanu hortiinna kula wareegnay haddaan nahay xabaab mental healthy organisation maadiha ka gaarto hay-adda hormuud salaam foundation sanad kasta bishaan oo kale ramadaan waa noo soo xusuustaa laba bilow nagu filanta laba bil hataa tobanka bil kalena ilaahay baan horta ka sugaynaa inuu makhraj uu noo bixiyo xilligoo kulul wakhtigoo kulul marka insha allah ilaahayna ma ma naqadinayo marka waa boqol kun labaatanka boos kana hadda tobana waa haddana waa kaas intaas ka badan ma qaadi karo marka labaatankaas boosna waxaan u bandhigaynaa walaalaha soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waa sadaqatuljaariya waana mahadsan deeqda raashinka ee lasoo gaarsiiyey xarunta dhimirka Toor-Xabeeb ee degmada Dharkeynley ayaa loogu talagalay in ay ku afuraan shaqaalaha ka shaqeeya xarunta